magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday baratay culuumta kala duwan ee kombyuutarka islamarkaana ka aflaxday akademiyada hoggaan munaasabadda lagu maamuusay ardaydan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka hoggaan bahda waxbarashada macalimiin waalidiin iyo marsharaf kale maamulaha akademiyada hoggaan injineer liibaan aadan cumar ayaa ka warbixiyay heerarka ay soo mareen ardayda waxaawaay waxay noo tahay maalin weyn oo ay qalinjibinayaan arday edhamaysatay ee akademiyada hoggaan waxay isugu jiraan laba qeybood oo muhiimadooda soo wada bartay cilmiga kombyuutarka laakiin qeybaha ay ka barteen kala duwan qeybta ugu horeysa waa arday baratay aasaaska kombyuutarka ama combyuter applicationka oo waqti badan iyo juhdi badan ayagana soo bixiyey ka hoggaan ahaan anagana aan ku bixinay juhdi aada u fara badan waxaa jiro arday kale oo ayagana dhameynayo xirfadda grafic designka loo yaqaano cilmiga kombyuutarka ka tirsan ardadaas ayagana waa shan iyo toban qofood oo ayagana bartay grafic designka sida loo sameeyo borarka iyo logooyinka xirfaddaas ayagana ku bartay ayaga waxaa rabnaa marka boqol toban iyo shan arday oo labadaa qeyb kala bartay ayaa maanta waxaan u sameyneynaa xaflad sagootin ah marka arday wax la baraayana waxaawaa waxay soo martaa marxalada aada u adag qaar ka mid ah marsharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey
qeybta koorsada maanta laga qalinjibinaayo labada qaybood iskugu jirto qaybta kombyuutarka iyo qaybta designerka waxaan xasuusataan dhammaanteen maalmo na soo maray magaalada beledweyne ee qofka loo samayn rabo boor xamar uu ka dalba jiray oo si brograamkiisa meeshaan loogu fuliyo mar kastana waxaa laga maarmaan ah in sida positiveka loogu faa'iidaysto sida wanaagsan loogu faa'iidaysto akademiyadda hoggaan waa ku ammaanaynaa inay maanta soo saaraan dad dhisaynaro ah hadal wanaagsan sida asxaabta iyo gabdhihii halkan ka hadla quruxda badnaa iyo wiilashii halkan ay ka hadleen waxay ku tusinaysaa qaabka loo soo abaabiyey loo soo toosiyey waqti loo geliyey fikirkooda iyo maskaxdooda inay dhalaaliyaan qof kasta waa maskax fiican yahay qof maskax xun ma jiro laakiin hadba qofka maskaxdiisa wuxuu ka faa'iidaystaa soo u tuujiyo markuu maskaxdiisa maalo inuu go-aansado inuu maskaxdiisa maalo ayuu maskaxdiisa ka faa'iidaysan karaa laakiin maanta maskaxda haddayna fikirin biri ayna fikirin maalin kasta maalinta ka dambaysa way sii dhammanaysaa laakiin brogaraamka markuu maalin kasta aad wax ka fikiraysid maskaxdaada way kobcaysaa xigmad badanay soo saaraysaa waa ugu mahad celinaynaa intaanoo ruux ee reer beledweyneha ree degmadan joogo inay soo saaraan ay noqdaan weliba dad activitisa ah oo skiller ah oo xirfado leh oo bulshadooda anfaco aan dareensannahay inay cilmi wakhtiga la taagan yahay aada muhiim u ah ay barteen soo ababiyey juhdiga iyo tacabkana ku soo bixiyey maantana farxadda la qaybsanaya ardada qalinjibiyaasha ah oo iyaguna juhdigii iyo dadaalkii ay soo sameeyeen bandhiggiisii aan maanta kula xafladaynayno sharaf gaara ayay ii tahay anugu reer beledweynaan ahay reer iskuul beledweyn ayaan ahay waxaan ahay reer sigmaan ahay marka waan ku faanayaa inaan maanta hortaaganahay ragaan wax isla baran jirnay oo maamulayaala iyo qaar macallimiina intaba iyo raggii macallimiinta ii ahaaye iyaguna weli maaragtay qalinka haaya oo shumac ah oo weli maaragtay inay cilmigeedii sii gaarsiiyaan ka shaqaynaya inaan maanta la joogo farxad gooniyahay ii tahay shalay ayaan magaalada nimid laakiin maanta inaan ka soo qayb galo waxaa waaye aniga farxad gooniya ay leedahay ragga saaxiibadayoo halkan fadhiyana anaa codsada waxaa warale war hallaygu darandha bahda waxbarashada maadaama ay ka mid ah gastiska hallaygu darandha marka sharafi karaamay ii tahay laftirkayguna bah waxbarashaan ahay waxbarashada muddo dheeraan kasoo shaqaynayey macallimaan soo ahaa maamulaan soo ahaa ilaa aan markaa jaranjarooyinka qaybaheeda kale aan usii gudbay dhallinyarada marka waxaan leeyahay wilwile dhallinyaraan nahay aan iskaashanno aan waxbaranno waxbarashada ha lagu dadaalo waxa aad baratona inaad shahaado ka qaadataa macno keeni maysee inaad haysaa macno keenaysa dufcadan waa dufcadii sagaalaad ee ka aflaxdo akademiyadda culuumta teknolojiyadda ee hoggaan tan iyo markii la as-aasay